subax wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa washington aan ku bilownay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa xalay fiidkii waxa ay ku dhawaaqdeen natiijada ardayda ku baastay imtixaanaadka sanad dugsiyeedyada sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka soomaaliya waxaa dowladda ay sheegtay in tiro ka badan laba kun iyo waa labaatan kun iyo soddon arday ah ee imtixaanka gudbeen sanad dugsiyeedka iyada oo laba iyo toban kun iyo toddobaatan iyo sideed ardaydaasina ay yihiin wiilal halka toddoba kun iyo konton iyo labana ay yihiin gabdho waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan ooga soo diray magaalada muqdisho wariyaha v o e da ah xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanaddusiyeedka labada kun iyo toddobiyo tobanka ilaa labada kun iyo siddeed iyo tobanka ay ardayda dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare u fadhiisteen sagaal iyo tobankii juun ee bishii hore shir jaraa-id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan ayuu kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka isagoo soo bandhigay tirada guud ee ardayda ku gudubtay imtixaanka iyo kuwii ku dhacay maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha luulyo labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa wasaaradda waxbarashada iddaha iyo tacliinta sare sharaf weyn u ah in ay soo gabagabaysay howlihii la xiriiray imtixaanka shahaadiga ah ee waxbarashada heerkeeda labaad ama imtixaanka dugsiga sare ee form fourka imtixaanka waxaa lagu galay sidii aan hore u sheegnay sagaashan iyo laba xarumood oo dalkoo idin laga kala galay waxaa gashay shan iyo labaatan kun lix boqol iyo toddobaatan iyo shan arday guud ahaan ardayda gashay waxaa wiilal ahaa lix iyo toban kun shan boqol iyo konton iyo labo ayadoo sagaal kun boqol iyo labaatan iyo saddexna ay gabdho ahaayeen tirada gudubtay oo imtixaanka ku gudubtay sanadkan oo aada u wanaagsaneed waxay ahayd labaatan kun iyo soddon arday kuwaasoo laba iyo toban kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideed arday oo ardaydaas gudubtay ka mid ay wiilal ahaayeen halka toddoba kun iyo konton iyo labana ay ahaayeen gabdho imtixaanka howlihiisa alxamdulillah waxay noogu dhamaadeen si aada u wanaagsan caawa waxaan leenahay imtixaankii natiijadiisa waan shaacinay wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in natiijada imtixaanka lasoo bandhigay ay qeyb ka yihiin ardayda gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa magaalada beledweyne oo wakhtigii imtixaankani uu bilaabanayay arrimo la xiriira fatahaadii ka dhacday degmada beledweyne uu saameyn ku yeeshay howlihii imtixaankooda balse markii dambe dib ka galay imtixaanka wuxuu soo bilowday howlaha imtixaanka ama qaadistiisa bishii hore oo tagtay oo bishii juun sagaal iyo tobankeedii gobollada qaarkood sida gobolka hiiraan uu ka jiray fatahaad xilligaas aan dib u dhignay laakiin natiijada imtixaanka mar ayaan wada sheegaynaa oo halkan way ku jiraan ardayda ma arkaysaa caawa aan shaacinayno haddii la yidhaahdo marka waxaan u sheegaynaa ardaydii imtixaanka gashay kuwii ku guulaysatayna waxaan leenahay hambalyo kuwii ma arkaysaa guusha ayagana haleeli waaye kusoo dhawaaday waxaan leenahay hambalyo ayagana way way taraagarayeen way isku dayeen marka waxaan waxaan leenahay isku day fiican ay sameeyeen niyaddan inay ka jabaan marabna hadii la yidhahdo sanad dam inay ma arkaysa ay qaadan karaan waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii howlahan ka qayb qaatay oo ay uga horeeyaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa shaaciyey magacyada tobankii arday ee ugu dhibcaha badnaa imtixaanka shahaadiga ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo sharaf weyn wasaaradda waxbarashada u ah in aan halkan ka shaacino ayadana tobankii arday oo imtixaanka ka gashay kaalimaha ugu horeeya tobankaas arday magacyadooda waxay kala ahaayeen kow idris maxamed cali cumar oo dhiganayo dugsiga al anwar wuxuu helay natiijadiis waxay ahayd sagaashan iyo saddex dhibic afartan iyo saddex boqolkiiba xuseen cali maxamed oo dhiganayo dugsiga axmed gurey wuxuu helay sagaashan iyo saddex dhibic labaatan iyo sagaal xasan cabdullaahi sheekh cabdi cusmaan oo dhiganayo dugsiga khadiijo wuxuu helay sagaashan iyo saddex dhibic afar iyo toban boqolkiiba ardayga kaalinta afraad gal wuxuu ahaa jibriil cumar cabdulle cali oo dhiganaya dugsiga hoyga xamar wuxuu helay sagaashan iyo laba dhibic labaatan iyo sagaal ardayga kale wuxuu ahaa kaalinta shanaad galay maxamed yuusuf cabdiraxmaan cabdi oo dhiganaya dugsiga maxamuud xarbi wuxuu helay sagaashan iyo laba dhibic labaatan iyo kow boqolkiiba ardayga kaalinta lixaad gal wuxuu ahaa xaawo siidow maxamed xasan oo alfajri model dhiganaysay waxay sagaashan iyo labo dhibic sideed iyo toban boqolkiiba kaalinta toddobaad waxaa galay cumar maxamed muuse cabdi oo dhiganayay imaan malik wuxuu helay sagaashan iyo labo dhibic afar iyo toban boqolkiiba kaalinta sideedaad waxaa galay maxamed cabdimajiid xasan nuux oo dhiganayay dugsiga tadaamun oo helay sagaashan iyo labo dhibic toban boqolkiiba kaalinta sagaalaad waxaa galay cabdifataax ibrahim siraaji cabdullaahi oo dhiganaya s y l iskuulka magaciisa la yidhaahdo wuxuu galay wuxuu helay sagaashan iyo kow dhibic siddeetan iyo lix boqolkiiba kaalinta tobnaad waxaa galay maxamed calas diiriya guure oo dhiganaya dugsiga amiin nuur wuxuu helay sagaashan iyo kow dhibic siddeetan waa sanadkii afraad ee ay dowladda soomaaliya gudaha dalka ku qabato imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare waxaana sanadkani uu kuwii hore uga duwan yahay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda in howlaha imtixaanka diyaarintiisa iyo sixitaankiisada ay ka dhaceen gudaha dalka xasan kaafi qoyste v o a